saas iyo saddex xaqa ay kuwa sugnaadaan iyo wadiyaanati diin ahaan waalkhibrati macrifo ay dadkan u leeyihin iyo naseexayn dadka ay u naseexaynayaan laasiyama weliba gaar ahaan idaa adbaquu hadday isku waafaqaan calaa tadciifi rajul oona iyagu isku khilaafin ninka tadciifkiisa ay isku waafaqaan aw kownii ahaanshihiisa matruukan ku laga tegay uu yahay aw kadaaban ku been badan uu yahay aw naxwi dalika falmuxadiu ninka muxadidka almaahiru macrifada leh laa yatakhaalajhu macnaa kuma imanayo kuma dhacayo qalbigiisa fii mili haada markay nin caynkaasoo ragga aimmadii ay iskuba raaceen qowlki tadciifkiisa ama ragga caynkaasi ay tadciifiyeen meesha uu jiro cidna aanay tawhiiq joogsi uu ka joogsado inna qalbigiisa noo soo gelaya takhaalaju macnaa takhaalaju macnaa waa shaki isaga qalbigiisa kusoo dhacaya ama ka joogsi ma jirayso fii muwaafaqatihim inuu iyaga kuba waafaqo lisidqihim ama uu ka joogsado muwaafaqadooda uu ku waafaqayo lisidqihim iyaga uu waafaqo sababtuna waa lisidqihim runtooda iyo wa amaanatihim amaanadooda iyo wanasxihim naseexayntooda ay u naseexaynayaan ay dadka u naseexeeyeen walihada saa daraaddeed ayuu yaquulu shaaficiyu shaafici u yidhaha fii kaiiri min kutubi had iyo goora waa hadalkiisa ku baahantay in badanoo fii kaiirin wax badanoo min kalaami hadalkiisa kaa mida cala axaadiisi axaadiisa uu ka hadlayo ujeedada markuu xadiistee kaba hadlayo ee uu doonayo inuu xukum kaba qaato ama uu daliishado ayuu wuxuu raacayaa axaadiis badan laa yuhbitu ahlulcilmi bilxadiid xadiidkan dadka aqoonta ule xadiidku ma sugaan saasuu yidhaah markaasuu wayaruddu isagoo qowlkoodii ku kaaftoomaya ayuu celiyaa walaa yaxtaaju bihi ma xujaysanayo bimujaradi dalika inaan ahlucilmigu sugin uun ma odhanayo maxay sababtii ku diideen maxay tiyo taa walow dee macrifadaasba u lahaa taa mujaradkeed buu kuba celiyaa bal markaa hadalka ibnu kathiir waxa weeyaan dadkii jarxiga laga aqbalayay haddii ay wax jaraxeeyaan bal hadday ragga aimada ahe iyagu u banbaxay ee u faaruq noqdayba cilmigan iyo ruwaadda tasniifkooda iyo axaadiista kala shaandhaynteeda uu yahay iyaga qowlkoodii haddaanay sababtii sheegina sidiisaan ku daynaynaa waan aqbalaynaa bal weliba gaar ahaan hadday wax isku raacaan oo iyaga dhexdooda haddii khilaaf dhaco dee tarjiix baa loo baahanaya markaasaanay noqonaysaa inaan idhaahno tafsiir baan u baahan nahay haddii qowlkoodu mid yahay iyada sabab la-aan baa la aqbalayaa oo dee sababaha loo aqbalayana waa ka sheegay ama dadka aan heer ka ahayn ama dadka iyaga dhexdoodu hadday iskuba khilaafaan oo midkood tawsiiqiyo midna uu jaraaxeeyo markaas baan u baahanaynaa inay tafsiir cad lala yimaado oo kale kole xaafidna xajarna waxaan kusoo maray kitaabkiisii sharxu nuqba tafsiil uu meesha masalada u geliyey oo tafsiir dee fiican ahaaba saynu soo marayo arrinkuna uu ahaa ruuxan isagoo dee si duuduuban uun loo jaraaxeeyey loo daciifiyey haddii axad imaamyadii shanigan ka midi uu tawhiiqiyo tawhiiqiisa u helo iyada markaa jarxigiisii ruuxna cidu doonahaba noqotee lagaba aqbali maayo in la tacadeeyo la fasiro mooye sababtuna ninkan waa la tawhiiqiyo rutbatu hiqa u sugnaatay marka waxaa laga kaxeeyaa dee waa arrin cadun inay noqoto waayo nin kale hadii aimadii shaniga nin kamida uu tawhiiqiyo xaalkoodna aa nin ay garanayaan iyo xaalkiisa u fiirsadeen inay tawhiiqiyaan tawhiiq hiqanima usugnaatay marka waa in tafsiir cad loo helo si kale haddii kale hadal qowl oo mujmala la aqbali maayo laakiin ninka aan waxa weeye isagu cid tacdiilisayba aynaan hayn axad aimadii kamidina uu jaraaxeeyey jarxiga aan mufasirka ahayn mufasirka ahayn in la fasirin kol hadduu ninkani caarif yahay aqoon u leh halkan ehelna uu yahay de haddii aan xataa aqbali weyno la yidhaaho shaki bay keentay ninkaas nin aan la aqoonoo majhuuloo kalun buu noqonaya kaasna lama aqbali jirino macnaa suuradaas waa la aqbalaya dee jarxiga aan mufasirkahayn waana tafsiir aynu hore usoo aragnay bal waxa weeye taasi waa xagga jarxigu iyo tacdiilku sabab iyo sabab la-aan bal sababtiisoo la sheego ama inaan la sheegin waxa xukumku yahay ama waqtiga la aqbalayo taasna marka weli masale tii raacsan baa inoo socotee wa ama idaa tacaarada hadday iska hor yimaadaan ee iscaaridaan jarxun jarxu ruuxa la jaraaxeeyey iyo wa tacdiilun tacdiil la tacdiiliyey ay meeshii iska hor yimaadaan oo macnuu waxa weeye waxaanayna imaam ninkan le waa nin lagu kalsoonyaha ama cadaal tacdiilinaya waxaa kaloo helay imaam kale ama nin caarif oo dee halkan shanigan ehelkiisii kaga mida oo isagu ninkii daciifinayo waa meeshii layskumaba waafaqsaneen ninkan shanigiisii baa laysku khilaafay iyado markay arrintu taatay waa tafsiilkii imanka xaafid aan kaba soo naqlino kale fa yanbaqii waxaa fiican ama haboon weeye an yakuuna aljarxu xiinaydin mufasaran markaa dee kol haddii cid tacdiilinayso waa ninkani daciifu ma aqbalayno jarxigii in la caddeeyo la fasiro bal markaa hadhow dee labadooda kala horreysiinayo dee waaba markaas waan arki doonaaye laakiin jarxiga markaa inu mufasir yaa loo baahanaya lakin jarxi mujmalo un kol haddii cid tawfiiqinaysa ay jirto la aqbali maayo laakiin xaaladaas wahalilmuqadamu haddaba ka la horreysiinaya maya wahal huwa jarxigii almuqadamu ma ka la horreysiinaya oo haddii jarxi iyo tacdiil ruuxi ay ku kulmaan jarxigaa la horreysiin aw itarjiixu bilkasrati aw ilaxfadi mise waxaa meesha noqonaysaa tarjiix ruuxa kolba sida loo badan yahay lagu kala raajax yeelo ama kooda xifdiga badan labada nin ee midna tacdiiliye midna jaraaxeeyey fiihi nisaacun mashhuurun fii usuuli lfiqi buul arrinkan khilaaf mashhuura jira cilmiga usuululfiqiga iyo furuucii furuucdaas waa cilmiga fiqigaba marka adigoo furuucdiisi iyo cilmi lxadiidi cilmigan xadiidkaba laakiin bal taas waxa weeyaan tooda ay horreysiyaan waxa weeye jarxiga mufas kol hadduu jarxigu mufasir yahay jarxigaa la horreysiiyaa haddii ruuxa jarxi iyo tacdiil ay ku kulmaan xataa ha lagaba badnaado sababtuna waxa weeye dee ruuxan tacdiilinaya waxaa la arkaa daahirka xaaladiisan sare uu ku tacdiiliyey ninkan wax jaraaxeeyey ee weliba sabab inoo sheegayna waa wax khaasa oo kan kale ka qarsoona uu ku og yahay marka cilmi ziyaadaha agtiisa kuba sugan saa daraaddeed jarxigay horreysiiyaan allahuma suura ayay jarxiga aanay horreysiinayno haddii ninkii mucadilkaa leeya waa runo waxaan waa sameeyey ama waxaasi waa laga helaya wixii uu ka toobad keenay iyadee markaa isagna cilmi luu leeyahy macrif uu leeyahy wixii inaanu iminka kasoo noqdayna wuu sheegaya marka sharxigii lama horreysiinaya tacdiilkaa la horreysiin suuro kale hadduu leeyahy maya waxaad sheegaysa ninkaa asal ahaan lagamama helin oo uu inkiraya wuxuu leeya maya waxaasi wax jira maaha oo waxan aad ku sheegaysa maya taas waa wuxuu beri ka yahay taasna macrifo siyaadaha meesha jirto iyadna waa suuro kale laakiin markaanay umuurahaasi jirin ee ruuxna uu jaraaxaynayo ruuxna dee markuu sababtii caddeeyo ruuxna aanu jaraaxaynayn kan wax qoomaya ama ruuxan daciifinaya macrifo ziyaadoon kan kale lahayn buu leeyo marka waxay horreysiyaan qowluljaarix baa suurada la horreysiya markaan labadan suuradada kala iman bal marka wallahu aclam halkan marka waxay nooga bilaabmi doontaa haddii a la yidhaaho dee waxaynu soo maray qowlulwaaxid fi tacdiil wa tajriixi ee waa suuradii uu lahaa isagu uu kordhiyay waxa laga yaaba halkaa ibnu salax walow biriwaayati canhu fi qowl werintii uu ka wariyey un qowl bal tiibuu tafsiilkeediiy waxyaala kuba tacalluqsan halkan inooga bilaabi doona allah subxana wataala alam nabiyaniyo cala alihi wasaxbi ajmaciin allahuma anfacna bima calamtana wcalimna ma yanfacuna wazidna cilma yanfacuna wala tajcal fima calamtana wabalan calayna qala almualifu raximah llahu tacaala wayakfi qowl lwaxidi fi ltacdiil wاltajriixi cala asaxiix wuxuu ihi mualifku wayakfi wuu ku fillaanayaayoo qowlulwaaxidi ku keliya qowlkii oo a'immadii ama ehelkii dee jarxiga iyo tacdiilka ka midi fi tacdiili tacdiilka ruwaadda la tacdiilinayo iyo watajriixi tajriixa cala asaxiixi qowlka saxiixa ah ee culimmada agtooda ku saxiixa wuu ku fillaanayaa oo tacdiilkii iyo tajriixii kollay umuuro ku tacalluqsan baa inoo soo horreeyo dee cashar labadii cashare horeba waan ku soo jirnay uun iminka halkan wuxuu inoo sheegayaa sheekhu khilaaf inuu jiro xagga marka la eego ninkii caarifka ku ahaa umuurahan ee aqoonta u lahaayee halkan loo ictimaadsanayay qowlkiisu markuu raawi tawsiiqinayuu leeyahy raawigaasi waa siqo ama raawiga daciifin ayuu leeyahy raawigaasi waa daciif bal xaggii sabab ise sheegitaankeediiyo sababtaas sheegitaan la-aan waynu soo maray haddii uu dee mid keliyaba yahay oo halkan ehelkiisii ah ehelkii jarxigiiyo tacdiilka ou raawi tawsiiqiyo ama daciifiyo waa la aqbalayaayo raawigii saasuu siqo ku noqonayaa ama nin daciif ah oo la daciifiyo kuba noqonaya taasba weeye hortao dee khilaaf baa jira laakiin qowlka saxiixi kaa weeye kollay muqaabila saxiixna wuxuu noqonayaa si qolooyin fuqaho oo badanna lagaba soo naqliyo ah arrintan dee waa taskiye ruuxa la taskiyeynayo markaa dee waa imika tacdiilkii tajriixina isagiibaa la daciifinayaa ee in loo baahanayo si shahaadada oo kale loo baahanayo in uu laba shaksi cala al aqal ay ruuxan tawsiiqiyaan ama tacdiiliyaan ay taskiyayaan loo baahanayo taas baa muqabila saxiix noqonaya laakiin halkan shahaado la mid maaho waa waxyaalaha ay riwaayad iyo shahaadadu ku kala duwan yihiin oo riwaayo marka ay noqoto ba ruuxu keligii xadiisuu warinaya la aqbalayo kol hadduu dee ruux siqa a yahay waa la aqbali jiray uma u baahnayn ruux labaad inuu xadiidkii la wariyo bal markaa kol hadduu xadiidkii haddaba ruuxa caynkaasa tacdiilkiisiina si riwaayadiisaba keligii loo aqbalayay ayaa taskiyadiisana keligii loo aqbalaya kol hadduu ahlaljarxi wa tacdiil yahay bal masaladu taa weeye oo yakfii waxaa ku filan qowlulwaaxidi ku keliya qowlkii macnaa waa ruux caarifa halkan aqoon u leh ehella waa inuu wax taskiyeeyo ama tajriixiyo qowlkiisa ayaa ku filan fi tacdiili xagga tacdiilkii watajriixa cala saxiixi muqaabila saxiixna waa ta aan sheegnay wa ama riwaayatu hiqati ruux lagu kalsoon yahay riwaayadii can sheykhin sheekh uu wax ka wariyo fahal yatadamanukaasi miyuu kulansanaya dimnisanaya waa riwaayadaysani tacdiilahu sheekha uu wax ka wariyey tacdiilkiisa ama dee hadalkan ama riwaayadiisa nimiya dubnisanaysaa tacdiilahu tacdiilintiisa daalika sheekha sheekha uu tacdiilinayo amla mise ma kulansanayso fiihi halaathatu aqwaalin saddex qowl baa ku sugan haalisuha qowlka saddexdaa u dhaxeeya tafsiilka lihina waxa weeye in kaana hadduu yahay sheekhani laa yarwi mid aan warin mee waa raawigana da hiqadii ilaa can hiqatin ruux lagu kalsoon yimayo ruux kale wax kama wariyo fatawhiiqun werintiisaas ama riwaayadiisaas baaba ah tawhiiqu ruuxan taskeeyuu tawhiiqiyey wa ilaa hadduu dee ruuxu hiqa ayaa ruux kaleba ka wada wariyo iyada falaa werintiisa uu shaksi wax ka wariya shaksigaasna aynaan taskiye kale ama tawhiiq kale aanay u hayn aynaan u haynin werintaasoo keliya tawhiiq maaha wasaxiixu anahu laa yakuunu tawhiiqan lahu buuri ibnu kaiir baale dee isagoo hadalkii kollay ibnu salaaxna waa horeeyay qowlka saxiixina waxa weeye xataa hadduu yahay ninkani nin dadka hiqaadkun wax ka wariyo on cid kale wax ka warin kol haddaan ruuxii lasoo deeshayn markaa cidi tawhiiqin oonay taskiyeyn werintaa keliga uunima noqonayso tawhiiqan lahu tawhiiq ciddii wax laga warinaya la tawhiiqinayo ama la taskiyeynayo xataa walow kaana haba ahaado minman yanusu dadka caddeeya ee iyagoo caddaynaya calaa cadaalati shuyuukhi sheikhadiisu inay wada hiqaad yihiin ama ay cadaala ay u sugnaatay ruuxaasi ha kaa mid noqdeen masaladanna maxay tahay oo dee waa masalo labaad waxa weeye waxaan aragnay ruux dee ruwaaddii in markaa aynu u ba tacdiid dee ruuxii cadaaladnimada sida loogu xukumayo ruuxu uu ruux hiqaa ku noqonaya ay tahay san markii horeba soo maray in adigu ama uu ku shuuroobo cadaaladaas oo dee aimadiyo kale iyo uu ku shuurowday khayr iyo cadaalo oo iyagoo aan u baahnayn cid taskiyeysa bal kuwa haddaan gees isaga dhigno dadkii iyagu halkan ehelka u ahaa inay ruuxan taskiyeeyaan oo yidhaahaan ruuxani waa cadli oo haddii laba iyaa ka mida ama san imika inoo taalla horena uu inoogu soo sheegay aw waaxidin cala saxiix buu mar hore ina soo yidhi casharkii ugu horreeyeyba ee nawcu inoogu soo bilaabmay ama mid keliyaba haba noqotee haddii uu tacdiiliyo ruuxii cadaala u sugnaanaysa taas waa mid haddaba eeg ruux baa imika dee waa ruwaadiibuu ka mid yahay cid aima dee mana aha martabadaa sare ee iyagu aan tacdiilkaba u baahnayn ee khayrkooda iyo wanaagooda shuhraba aimadii ahaa waa ruwaadii kuwa aan ahayn cid aimadii ka mid ah xataa shaksina ha ahaatee oo tacdiilisay ma jirto bal markaa dee inay horta cadaalad ruuxa u sugani ma jirto oo cadaalad taa kuma sugnaanayso laakiin muxuu leeyahay waa masaladan inoo soo dhigteen haddii ruux hiqa ah oo lagu kalsoon yahay oo ruwaaddii ilaynu ku naqanay hiqanimadu uu ninkan wax ka warinayo warintaasoo keliya haddii cidima taskeyne laakiin warintiisaasi miyay tacdiil noqonaysaa tawsiiq miyay noqonaysaa kol hadduu dee ninkani waa hiqo waxaana leeyahy dee kol hadduu hiqo yahay wuxuunbaa la filayaa inuu ruwaadiisan uu wax ka warinayo sheekhadiisa uu hagaag isaga uu ilaashado uu doorto kooda u helo riwaayo kooda aan riwaayo u helayna iskaga taga taas baa la filayaa haddaba werinta uu ninkani wax ka wariyey mujaradka riwaayadaasi miyay noqonaysaa ciddan uu wax ka wariyay isagoo tawhiiqinayo leeya ninkani haddaba ninkan imaamka dee ninkii caadiga ah isaga dee marka horeba ehel u ahayn tan iyada hadalkeed ma jiree waa ninkii hiqada ahaayee dee isagu halkanba ehelkeedii kaba mid ahaa aqoonta u lahaa ee hadduu wax taskeeye la aqbali jiray hadduu nin wax ka wariyo aanaynan taskiye kale u hayn taasi miyay tahay tacdiil miyay noqonaysaa waa masaladu taa weeye suuradeedu marka saddex qowl baa ku sugan buu yidhi qowl saddexaad buu inoo soo dhigtay had iyo goorna culimada kutubtooda markay aqwaal dhowra ay soo naqlinayaan waa umuuray sagaabo badan oo kal ama labada qowl ee darfaha ayay dhigtaanoo qowlka saddexaad bay kaba tagaan iminka kii saddexaad buu inoo soo dhigtay had iyo goorna masaladu markay saddexdan oo kale leedahay laba qowlna way isqaabilaan qowlna waa qowl tafsiil leh iminka qowlkii tafsiirka lahaa buu inoo soo dhigtay oo labada qowl ee meesha uu qariyey ee ku sugani waa maxay inay bacd alculamaa leeyihiin ee kol hadduu ninkani hiqo yahay dadkii laga aqbali lahaa tawhiiqna yahay waa qowl madwiya qowlkii saddexaad muxuu noqday ninkan baan eegaynaa ninkan wax ka wariyey hadduu ninkani uu yahay isagu shaqadiisa nin intiqa ku sameeya xusha oo ruuxii hiqo own wax ka wariya cidda kale iska ilaaliya yani cidi taskiyin isaguna iyaanu ruuxan taskiyeynbe ee kol haddii taa lagu yaqaanay si raggii cabdiraxmaan ibni mahdi iyo amtaashiisii la yidhi yaxya alqadaan iyo siqun bay kama wariyaan cid kale wax kama wariyaan marka warintaasi waxay noqonaysaa tawfiiq haddii laakiin uu yahay nin aan sheekhadiisa saa u xulan oo dee ruux siqaana waa ka wariyaa mid kalena oo daciifana uu ka wariyaa labadaba uu ka wariyaa inkastaba isagu imaam haba ahaadee iyada taasna tawfiiq ma noqonayso waa qowlka saddexaad ee iyada inoo yaala ee tafsiil kale marka ibnu kathiirna kalaamkiisii muxuu noqday ama ninkani ha ahaado dadka siqaadka uu nin wax ka wariya ama yaanu noqoninbe kol haddaanu ruuxii inoo taskiyeyn oo taskiya aanay jirin ama cid kale aanay inoo taskiyeyn warintan keligii ma noqonayso tawfiiq waayo kolkol baa dhici karta ruuxaanu macrifo saa u lahayn uu haysto siqa laakiin aan beledkiisii iyo dadkii uu yaqaanay aanu ahayn oonay iskuba beledhayn oo khibro saas aanu lahayn dee laakiin hiqana oo isagii laba tahay oon hiqo ahayn inuu wax kaba wariyaaba suurtagala si imaam malik oo la yidhi dee waa waxbuu isagu kaba warin jiray dadkaa hiqaadkaona dad kale waa iska ilaalin jiray haddana cabdikariim bn abilmukhaariq oo la sababta ay culimadna kuba fasireen isku beled may ahayn waa nin dee marka la ega hay-adis iyo daahirkiisa iyo dushiisa sare kaa dhowrsoon ahaa oo dadka ahlu cilmiga laguma tirinayay aqoon markaa xaggaas inay dee uga timi inuu ninkaa wax kaba wariyo oo dee macrifo la-aana dee taas baaba dhici karto marka arrintan tawfiiq maaha werintani un tawfiiq maaha bal taas buu isagu qowlka saxiixa kaba dhigay waana saddexda qowlena waa taan soo aragnay oo markaa qowlkan labada qowl ee madwiga mid ahaan ayuu isagu raajix yeelaya walow qaala hadduu yidhaaho waa masalo kale iyaduna xadathanii hiqatu ruuxii lagu kalsoonyay ama ruux lagu kalsoon yahay ii waramay laa yakuunu dalika kaasi ma noqonayo tawhiiqan lahu tawhiiq uu ninkan tawhiiqiya cala saxiixi qowlka saxiixa iyaduna cinda ahli ilcilm liannahu qad yakuunu inuu noqdaaba la arkaa ninkani hiqatan cindahu isaga agtiisa mid hiqa ku ah laa cinda hayrihi laakiin isaga keyrkii agtiisa aan hiqaba ku ahayn wahada waadixun kana waa masalo cad oo muuqato dee arrintuna in dee xukunku kaa yahay khilaafaba jire walilahi alxamdu masaladna maxay tahay waa waxay tacdiil cala libhaam yidhaahaan atacdiilu cala libhaam waa ruuxaan magaciisa kuwa hore magaca waa la sheegayay warin iyo waxyaalahaasay hayd ninkan magaciisiiba lama sheegin waa ruux mubhama isagoo mubhamkaasa ayaa haddana la tawhiiqiyo la tacdiilinaya oo ninkii wax ka wariyay tacdiilinaya oo cibaaradu odhanaya maxay tahay xadathanii hiqatu imaam shaafici waa isticmaalaa imaam malik waa isticmaalaa dee bal waxaas bal markaa in umuuraha oo ruuxii muu magacaabin waa ruux wax ka wariyo xadiidkan uu ka warinayo waxaanu tilmaamayaa agtiisa hiqa ninkan inuu kuyo ruux hiqo ah ayaa ii waramay dee culimaduna markay kolley shaaficiya malik iyo bal dee cibaaraadka ay isticmaalaan in iyagoo riwaayaad kala duwan yar eegaya cidda bal qowlkan kaba soo naqlisoo kale ciday u jeedaan bal way tacyiiniyaan oo markuu hebel iminka shaafici oo kale xadathanii hiqaydha walow dee haddii uu bal maalan ay kala duwan yihiin oo ibnu abi fudeyk iyo ragle amtaashi ayuu cibaarada kaba cabiraa xataa ibraahim ibn abi yaxya meelo waa kaba cabiray oo nin dee isaga agtiisa ha xoogeeye laakiin culimada kale ay daciifiyaan aan bal markaa haddaba hadduu dee ninkii saas ahaa waaba ninka imaamka uu yidhaaho xadathanii hiqatu meeshii maxaa taala ninkii mucayan ma aha lama tacyiinin waana kan isagu tacdiiliyey suuradaasna waxay raajix yeelaan culimmadu taasi tawfiiq ma ma noqonayso sababta ilaa ninkii lasoo magacaabo oo la garto xaalkiisu wuxuu yahay sababta aanay tawfiiqtaasi u ahayna waxaa dhici kartaa masaa-ishan tawfiiqa iyo tacdiirku waa masaa-il ijtihaad iyo sana horeba usoo maray waa lasbal maalan dee wax laysku waafaqaana way jiraano aada u badan umuuro culimmada iskuba khilaafaana wuu jiraa ninkan marka uu magacaabo waxaa suurtagala dee dadku inay isaga agtiisa hadduu xataa hiqo yahay waxama isagii kaba qarsoon inay dadku kuba ogyihiin oonu hiqaba ahay inuu nin daciifu noqdo ayaa suurtagala taas kol haddii markaa ixtimaalkaasi jiro bal markaa ayno waxa weeye oo dee raggan a-imada ahana barhkood iyagoo cid tawfiiqiye khaasatan kolkol ay dhacdo aanay macrifo iyo khibro weyn oo baadinaa u lahayn cadaaladaas sare mooyaane o laakiin wax dee dad kale ay kaba ogyihiin oo iyaga kaba qarsooni jiro kolkol tawfiiqooda inuu waafaqo ay dhici karto marka taasi tawfiiq ma noqonayso bal waa qowlka saxiix haddee kollay muqaabila saxiixna aqwaal buu noqonay kaba mid tahay mee dee kol haddii imika hadduu inoo magacaabo uu yidhaaha hebel hebel waa hiqa la aqbali lahaa imika tanna waan aqbalaynaa inkastaba yaanu inoo soo magacaabina tacdiil cala alifhaam qowl kale ayaa jiro ah ninku hadduu dee nin imaamayo sidaa shaafici iyo maalik oo kale oo atbaac badan uu leeyaho dee madaab ahaan kuba raacsan ciddii isagu dee xataa qowlkiisa kolleyba xataa haddaanu daliilkiisa sheegin qallidan lahayd agtooda dee qowlkani iska xujuu ku noqonayaayo waayo xataa isagoon xujadiisa sheegin ayuunbuu ay aqbali jireen halkana qaradkiisu waxa weeyaanun inuu caddeeyo ciddii bal qowlkiisan qaadanaysay arrinkan inay xujadii iyo daliilkiisu agtiisa uu kuba sugan yahayba weeyo ujeeddadu fii xaqi muwaafiqihi ama dee taabici way dee la aqbalaya taasoo tawfiiq bay noqon lakiin cidda kale ma noqonaysa isaguna qowl saasna waa jiraay bal qowlkii saxiixa ahaa atacdiil cala alibhaam maha tawfiiq isaguna qaala ibnu salax baa wuxuu yihi wakadalika sidaasoo kale futya alcaalim ninka caalimkaa fatwadiisa aw camaluhu camalkiisa uu ku camal falay calaa wafqa xadiiin calaa wafqa xadiiin labadaba u yaala waa futya alcaalimi calaa wafqa xadiiin xadiisa si waafaqsan aw camaluhu camalkiisii uu ku camal falay calaa wafqi xadiisin xadiis si waafaqsani laa yastalzimu ma laasimsanayo tasxiixahu tasxiixiisa lahu lihada alxadiidi uu tasxiixiyey taas ma laasimsanayo umuurahani kolley usul iyo imaka dee musalaxba way kaga wada hadlaanba masaa-ishan aan hayno bal masaa-isha qaarkood baan wadaaba kutubulusul inay laba si yar dheertay halkan waxa bal markaa uu tanna uu inoo sheegaya waa masalo kale haddii nin caalima mujtahida aqoon sare laho ama cilmiganba dee macrifadii weyneyd uba leh uu xadiis uu markaa madmuunkii iyo si waafaqsan uu ku fatwoodo masale la weydiinaya uu kaga jawaabo de xadiidkii eeg isaga inooma tasxiixin cid kaleo inoo tasxiixsayna ma jirto laakiin ninkan caalimka ayaan aragnay fatwadiisii isagoo ku saleeya xadiidkaas xadiidkiibuu sheeg inde masale uu kaba fatwoonayay ayaa ama si uu ku jawaabay xadiidkani wuxuu keenaye weeye taasi miyay noqonaysaa xadiidkii u leeya agtayda waa ku saxiix de xadiidkii ma soo qaadina waa fatwadiisiibaa waafaqsan xadiidkan madmuunkiisa taas marka halkan waxay leeyihiin culimmadu iyo waxaa la mid a isagoo ku camal falayba xadiid si waafaqsan oo madmuunkii xadiidkii eeg muu odhan isagu waa xadiidkan saxiixa bal cid kale oo tasxiixisayna mayna xataa haddii dee cid kale lahayo de isaga qowlkiisiiba imika la eegayahay bal markaas isagii laakiin xadiidkii yaanu tasxiixinimbe wax si waafaqsan buu ku camal falay taasi miyaa macnaheedu yahay isagoo xadiidkani agtiisa ku sugan yahay oo dee wuxun ugu fatwooday ama ugu camal falayna xadiidkan daraaddii inuu yaho aw agtiisa xadiidku markaa saxiixa ma maqbuul ku yahay taasi miyay ka laasimsanaysa marka halkana muxuu qowlkoodu yahay culimadu fatwo lagu fatwoodo calaa wafqi xadiidin tasxiix xadiidkaa la tasxiixiyey ma aha camalfal lagu camalfalo calaa wafqi xadiidina iyadana ma aha xadiidkaas oo iyadana la tasxiixiyey maaha waayo waxaa dhici karta dee fatwadii inay daliilkiisii ma wada sheegaya ninkan caalimka wixii adiladiisa bal ninka muftigaana shardi uma aha ama laasim kuma aha markuu masale ka fatwoonayo waxaweye inuu wada sheegay adiladiisii oo dhan oo daliiladii uu daliishanayay waxaa suurtagala dee xadiidkan imika si waafaqsanba ha ku fatwoodee daliil kale inuu leeyaho ama bal maalan dee qur-aanaba uu leeyahay ama uu xadiid kaleba leeyahay ama ijmaac masaladeedba ay jirto ama qiyaasba uu jiro inay adiladiisii inuu iswada raaciyo wada sheegaano shar laasim ma aha bal dee markaa fatwada waa lagu kaaftoomi karaa qowlkii fatwada un haddii uu ruuxa aan dee masaladii dee aan wax adigu bartaa uu ku kaaftoomi karaa bal markaa tal haddii dee taasi ay jirto oo umuuro kaleba inuu dee isagoo kana u waafaqay un ama camalkuna waa sidaas oo kale dee iyada taas lama odhanayo fatwadiisan waafaqsan ama camalkiisan waafaqsana waa tasxiix xadiidkii la tasxiixiyo bal muhimku waxa weeyaan xadiidkan aan aragnay camalkii caalimka waafaqsan ama fatwadiisi waafaqsani taasi maaha macnaheedu ninkan caalimkii iyo xadiidkan wuu tasxiixinaya ma ahana ninkan caalimkii xadiidkai hadduu ku camal falan wuu tasxiixinaya taas ma aha bal taasi weeye masaladii laakiin ibnu kathiir ba hadalle qoltu waxaan idhi hadalkaa hore hadalkii ibnu saraax buu ahaa wa fii hada nadarun arrinkan iyo dee inaanay fatwadan caalimku ama camalkiisu tasxiix xadiidka haddabaana ninkii caalimka halkan laga qaadan lahaa tasxiix weeye fatwadiisa ama camalkiisu aanu tasxiix keenahayn xadiid kol hadduu xadiidkii waafaqsan yahay nadar baa ku sugan buu leeyahy wejkii nadarkana muxuu weliba sheegay ma idaa lam yakun haddaanu ahaanin fi lbaabi baabka waa ujeedadu mawduucan xadiidkani ku saabsan yahay uu sheekhuna ku fatwooday ama ku camal falay baabku waa taasi ayru dalika alxadiid xadiidka un mooye wax kaloo ku sugan aanu jirin aw amase tacarada uu banbaxo sheekhu lilixtijaaji bihi inuu xujaysto fii futyaahu fatwadiisa aw xukmihi xukumkiisan waa xukumay aw istashhada bihi uu dee dee shaahid kaba dhigto oo uu soo qaato daliishado cinda alcamali bimuqtadaahu markuu xadiidkani wuxuu keenaya ku camal falayay isagii uu shaahid kaba dhigto ama uu soo qaato daliishado arrinku hadduu taa yahay dee taas tasxiix bay keenaysaa buu leeyaho iyada bal markaa haddii la yidhaha asal ahaan maba keenayso markay masaladu suuradan leedahay nadar baa ku sugnaanaya ibnu kathiir halkan muxuu leeyahay bal sax weeye horta si guud uma diidana laakiin suurooyinka qaarkood buu leeyahay maaha fii kulli laxwaal taasi inaanay tasxiix keenahayn camalka ama fatwadu waqtiya aanay keenayna way jirtaa dee awqaad ay keeni kartaana tasxiix oo halkan tasxiix laga qaadan karaana waa k jiraayo marka awqaadii muxuu maama axwaasha kuba fasira bal baab mawduuca baabka waxay u wadaan mawduuco imaka dee mawduucan xadiidkani kuba tacalluqsanaa taas weeye baabkan haddaba xadiidkan mooyaane xadiid kaloo kusoo arooriyaba mama jirto waana kan sidii waafaqsanya xadiidkan ku fatwooday ama ku camal falay marka taasoo kale dee waxa weeyaan haddii daliil kale meesho aynu idhaahno malagkaasuu ictimaadsaday uu jiro waa saxo tasxiix ma keenayso dee meeshii isagii uun maaha waxa daliil jira waxaa la arkaa dee kaa xadiidkaa kale ee isaguwa macnahan ku yimi inay xujadiisu tahay laakiin kol haddaan xadiidkan mooye wax kaleba ku sugnayn mawduucan isagiina uu ku fatwooday ama uu ku camal falay markaa taasi waa tasxiix buu leeyahay ama aqbalo xadiidkii aqbalay waa mid waxaa kaloo iyadna uu raaciyey markan uu fatwoonayey ayuu xadiidkii daliilaan uu u banbaxay ixtijaajkiisa isagii baa soo qaataybo dee waxa weeyaan masaladu saa weeye liqowlihi sala allahu calay wasalam kada buu yidhi oo waa kan og ixtijaaj ahaan buu usoo qaatayba ama hadduu xukum ridayana xukumkiisiibuu isagii ku saleeyey iyada taasna waxay noqon buu leeyahay kol haddaan wax kala dee isagii un uu soo qaato isagii magacaabay tasxiixuu tasxiixinayo ama markii uu camal falayay isagoo camalkan uu laba imanayay fatwaba maaha xukunba maaha ee waa camaluu isagu laba imanayo un markii uu camal falayay ayuu markaa xadiidkan shaahid u soo qaato sababta uu camal falayo waxaana camalkan uu laba yimi ee xadiidkaasaa jira buu yidhi bal markaa umuurahaasi waxay keenayaan buu leeyahay dee waa tasxiixo dee waa kan adilali kalama jiro ama isagiibaa isagii sooba qaatay isagiibaa ishaaray isagiibaa istishaad ama dee xadiidkan buu shaahid kaba dhigtay markaa taasi tasxiix way keenaysaa bal xagga hoosena waa ibnu egiyo ciraaqi isagu hadalkan ibnu kathiir isna nadar buu ku leeyo oo wuxuu kaba cabiraa dee nadarkan ibnu kathiir nadar baa kusii sugan oo sababtu waxa weeye in dee kama laasimayso xadiidkan un mooye wax kale inaanu baabkan ama mawduucan jirin inaan daliil kale jirin oo dee bal inay adiladii qiyaas bay yeelan karaan ijmaac baa isaguna jira markaa baabka eega xadiidkan un hadduu wax xadiid oo aan hayno yahay waa suurtagal daliil qiyaas inuu jiro waa suurtagal ijmaac meeshii inuu xujaysanayo dee adiladiisina inuu wada sheegaa shardi maaha ama laazim kuma aha markaa ujeedadu weli ixtimaalkii qaa'im weeye inaanu xadiidkan un isagu keligii dee xujaysanayna wax kale uu xujaysanayaa jirana waa suurtagal saa daraaddeed xataa suuradan buu leeyahay tasiix ma noqonayso oo marka waxaa dhici kartana buu leeyahy ninkan dee hadduu isagii kuba camalfalay xujaystayba ninkan muftigii ama caalimkii ee xaakimka ahaa inuu isaga qababa haddii aan meesha daliil kale la waayo xadiidkii daciifka ahaa ayaan dacfigiisu adkayni inuu la xujaysan karo si aynu hore usoo marnay yarwi abi daauud ama dee abi daauudna wariyo waxa ugu xoog badan waxa meesha jiro haddii wax kale waayo daciifka warinayo oo taasna ay culimadu yihahan isaga iyo axmed iyo kale iyo dee qiyaaska iyo aaraada rijaasha xadiidka daciifkaa en dacfigiisu adkayn ayaa kaba horeynaya bal taas iyaga taas ay yidhaaheen qiyaas bay kaba horeysiyaan marka waxa suurtagalaba iyadoo ra'yigiisuna inuu taa yahayba oo marka uu wax kale waayo istinaas inuu laba yimi maxaa kaloo kuba sugaanaysa haddaan ruux eerkaaba ahayn dee dadkii imaamyada ahaa ee isagana macrifada u lahaa oo ninkan yidhaah taskiyeeya yidhaah waa ruux cadla ama cadaala ay u sugnaato inoo taskiyeeya taasna ruuxii cadaalo waan ugu xukumaynaa marka hadday bataan waatuu kaba cabiro tacdiil aima waa sax haddii aanay badan oo laba iyaa ka midii un ay taskiyeeyaan oo yidhaahaan ruuxani waa riwaayadiisa waa la aqbalaya waa nin siqo ah ama waa nin cadli ah u sugnaaday iyadana ruuxii waa loogu xukumaya cadaaladii welibana baabkan markaynu eegno laba baab baa kolley halkan culimada dee umuurahan lagaga wada hadlaa fiqigana marka shahaadaad la joogo iyo markhaatiyad iyo ruuxa markhaati gelaya ka aan gelin umuurahan bay baxsiyaan marka la eego xadiidkana dee riwaayadiisa ka la aqbalayo kaan la aqbal ahayn halkan baa lagu baxsiyaa bal dee umuuraha qaarkood xariirinteeda iyo dabdinteeda fuqahada halkan kusii badan ama kutubta fiqiga kuwa badan marka waxaana jirtaa dee ninkan riwaayadiisa la aqbalayo iyo ninka shahaadadiisa markhaati markuu noqdo markhaatigiisa la aqbalayo bal markaa waxa weeyaan kolley umuuro kaba dhexeeya way jiraan umuuro ay ku yar kala tegsan yihiinna way jiraan oo kolna waxaa kutubtaad ku arkaysaaba cadlu riwaaya iyo cadlu shahaada macnaha shahaado markay noqoto ruuxii cadligeeda ahaa iyo riwaayo markay noqoto cadligeed macnaha riwaayada cadligeedna waa kii riwaayadiisa la aqbalayay shahaadada cadligeedna waa kii shahaadadiisa la aqbalayay marka aynu walow umuuro badan ay riwaayada iyo shahaadadu iskaga mid yihiin haddana umuuro ay ku kala duwan yihiin baa jirta oo barhkood loo shardiyo midna aan looba shardiyin kole aimaduna de way ka hadlaano si fiican way ugaba hadlaano kutubtooda ama kutubtan furuuqda haba noqoto adigu khaasatan waa kutubtan alashbaah wanadair qaybahoodan furuuqda ay kagaba hadlaan kutubta alashbaah wanadair iyo kutubtan caadiga sade kitaabkan furuuq uu leeyahay aada u qayimke uu leeyahay qaraafiyo kaloo yar dheereeyo umuuraha marka waxyaalaha de ay ku kala baydhi karaan ama ay ku kala baydhaan waxa kaba mida xagga markay noqoto taskiyo iyo taskiyo imika halkan waxa saxiixa waa kan uu inoo soo dhigtay oo raajixa muctamadna ah ruuxan cadlu riwaayo noqonaya haddii nin imaamo oo keliya uu inoo taskiyeeyuu yidhaaho ninkaasi waa ruux cadliya waa la aqbalaya cadaaladiisii riwaayadiisii bal haddii aan wax kaloo loo celiyo dabdi la-aan yaani noqon waa la aqbalaya laakiin markhaati markay noqoto walow imika dee wax ku dhaqmaaba aanay jirin oo faasiqi iyo mid kastoo xunba oo beenaalo aba markuu maxkamadaha taga shahaadadii loo qorayo un hadduu bitaaqadii la tagayo kaarkii magacii lagaba qorayo oo xuquuq dhan oo taas xuquuqdoodiiyo dadka loogu xukumayo ruuxan ee sharcan marka la eego xataa iska daayo toban faran in loogu xukumo qowlkiisa aanay ahayn ay ahayn haddana dee ruuxii shaahidka ahaa wuxuu u baahan yahay horta inuu isagana ruux lagu kalsoon yaho cadaala ay u sugnaato cadaaladnimadii way ka dhexaysaa muslimkii caaqilkii baaliqii asaalim fisq min khawari mura xataa waxaa sharafta wax yeelaya ruuxa ay ku dhacayee laga helo riwaayadiisa iyo shahaadadiisa in la aqbalo maaha marka waxay laakiin imaanaysaa haddii dee ruuxii inay cadaaladii waan cadli baan ahay iyo salaaduu tukado uun cadaalo looguma xukumo iyo ruux garashaa loo baahan yahay wax taskiye la yeela baa jirto in cidi taskiyeyso dee dad lagu kalsoon yahay ruuxan taskiyeeyaan haddaba taskiyada iyada shahaadada markhaati marka ay tahay laba ruux baa loo baahdaa oo bal dee shahaadada waa umuuro ay ku kala duwan yihin riwaayado imika xadiidka haddii nin keliya lagu kalsoon yahay xadiis inoo soo noqliya waan aqbalayna laakiin shahaadada dee nin keliya riwaayadii inkastaba cadaaladiis imaam haba ahaadee dee meelo waxa weeyaan haddii dhaari ay raacsan tahay meelaha mooyaane weliba suurooyin baa dhaar la raaciya meelo kale lama wada raaciyo bal markaa umuuriha badan ee ama laba loo shardiyayo inkastaba imaamaha dee shahaadadiisa keliya wax laguma xukumayo shahaadadiisa keliya marka taasoo kale kol haddaan shahaadadiisa keliya laga xukumayn isaga marka la xukumayay inuu cadaalo yahayna waa in laba ruux oo lagu kalsoon yaho dee la yaqaano waa inay taskeeyaan oo ruuxani waa taa idhahan aqoon u leh macrifo uleh maaha waa tukadaa iyo waa taas iyo iyadu markaa ma soconayso baabkaa markay noqoto ma soconayso cumar bn khadaab baa maalin arrin dibaa nin u yimi oo deetu yihi kuma garanayo taasaa xukma yeelaysa anigu haddaan aqoon ku lahayn bal ii keen cid in ku taqaana nin buu keeno ninkiibuu ku heliya ninkiina waa ninkan eeg waa nin cahdigii saxaabadii jooga waaba waktigii weliba cumar ee dadkii wada toosnaayeen oo ninka hadiyo goor masjidkii jooga way ninkii buu ihi ma taqaanaayo ha buu ihi waan garanaya dee wanaag baan ku aqaan isagii weydii yihi dee ninkan jaarkiisa u dhaweeye markuu soo galay iyo markuu baxaba og miyaa tahay may buu ihi lacag ma kula mucaamalootay taas baa ruuxa waraciisii xalaal miradkiisa lagu gartaa may buu ihi safar ma la gasho ui isaga safar ba waxaa loo ihi liannahu yusfiru can akhlaaqi rijaal may buhi hadda ma garanaysa ninkiiba ku ninkana kuma yaqaane xataa wuxuu ku yihi adunhu ra'aytahu yarkacu ama yakfidu ra'sahu wa yarfacu fi lmasjid waxaan u malay inaad aragtin isagoo masjidka dhexdiisa foorfoorsanaya laakiin ma garanaysid ninkiiba ku ninkan kuma garan ninku yaqaano doono bal markaan waxaa leeyahay in horta arrintu waa shahaado dee waa arrin adag walow maanta aanay taasiba jirin oo bal dee kuwa beenaalayaal oo intay bidaa kaararkooda soo qateen maxkamadaheedan de hadday saybri ahaayeen waa beenaal nin kasta ooba wuxuu markhaati u furaya uu isku qorayaa anaa shaahido ah haddaa meeshuu jooga u shaqo tago shan boqol baa la siinaya si uu markhaatiga u noqdoo kale dee waana falxumo aad iyo aad u weyn bal markaa in taasoo kale iyada ruuxaasi iyada ma aha uun shahaado iyaga taskiya u baantay lakin riwaayo markay noqoto qowlka raajixi iyada halkan dee ruuxa keliyaba riwaayadiisa waa la aqbali jire haddii nin imaamo keli uu tacdiiliyo tacdiilkiisa waa la aqbalaya taas baanu leeyahay waa xidna cala saxiix walow biriwaayatihi canhu fii qowla iyada tan waa masalo kolley marjuuxaatan oo waxa ujeedadiisu ay tahay haddii ninkii imaamka ah wasfigiisu kan ahay wax tacdiilin jiray nin raawiye oo dee saas uu inoo magacaabay inoo magacaabay uu wax ka wariyo muu tacdiilina laakiin waxbuu ka wariyey marka bacd culamaa le de ninkani waaba ninkaa wax tacdiilin jiray riwaayadiisana wax ka wariya waxay ka dhigantahay ninkani waa lagu kalsoon yahay oo taasna waa laga qaadanaya laakiin dee taas iyada waa qowl marjuuxo culimadii waa la arkay nin daciif iyo nin kaleba iyagoo wax ka wariya xataa kuwoodii markaa aimada nin siqa mooye ninkan aan waxba kaba warin jirin awqaada qaarkeed baa nin aqoon la-aan ay kaba haysay oy siqo u haysteen oon dee sida ahayn ay wax kaba wariyaan marka iyada taasi waa qowl marjuuxay noqonoo riwaayada keliyii ma noqonaysa tacdiil qaala ibnu salax ibnu salax wuxuu yihi bal markaa intana weeye fiqradaas yar wuxuu inoogu sheegay oo waa cadaaladu waxay nooguma sugnaanayso dabdigu waa inoo dambeeya qaala ibnu salax ibnu salax baa wuxuu yihi watawasaca halkan uu fidsaday ballaadhiyey wixii dee aad buu u yar waasiciyey halkan wixii cadaalo ruuxa loogu xukmaya ma ruuxan cadli odhanayno ibnu cabdilbar imaamkaas faqaala wuxuu yihi kullu xaamili cilmin nin kastoo cilmi xambaarsan oo macruufi alcinaayati bihi cilmigan inuu cinaayo u leeyiyo ihtimaam iyo dalab lagu yaqaano fa huwa ninkaasi cadlun ruux cadiya weeye maxmuulun amruhu arrinkiisana waxaa lagu xambaarayaa cala alcadaalati cadaalo ayaa lagu xambaarayaa xataa yatabayana jarxuhu ilaa ninkan daciifnimadkiisa iyo majruuxnimadiisa ay noo cad ay ka caddaanayso waliqowlihi calayhi salaatu wasalaam xadiiskuna waa xadiisa daciifeen yaxmilu hada alcilma cilmigan waxa xambaaraya min kulli khalafin waa cid kastoo dee khalafo waa khalafna waa dadkaa dad hore un bedelay oo jiil kasta iyo khalaf kastaba cuduuluu ku wado cuduusha ee cadaala ay u sugnaatee toostoosan baa cilmigan ka xambaara taas bal saasuu ibnu cabdilbari yidhi kollay dee ibnu mawaq nin la yidhaaho qowlkan ku waafaqsan oo sidiisoo kale yidhina waa jiraa qaala ibnu salax baa wuxuu yihi wa fii maa qaalahu hadalkan ibnu cabdilabri yidhi itisaacun gayru mardiyin waa itisaac waasacnimo arrintii lasii fidiyey oo cabdigu waa ta aan soo sheegnayo wuxuu inooguba sugnaanayaa dee waa ninka horta cadigii muslim baaliqa caaqil asaalim nisbaab lafisa wakhawarim almuru'a wuxuu kuna sugnaanayaa bal ama bal markaanu raggaa aimada ahayn ee wanaagaasi u faafay dee tacdiil la tacdiiliyo shaksiba ha tacdiiliyo imaame laakiin in la yidhah nin kol haddii uu nin daalibu cilmiya layahay ama cilmi xambaarsan yaho cilmigan lagu yaqaano lagu yaqaanona inuu u ihtimaamo iyadoona cidinoo tacdiilin iyagoo inaan macrifo dheer uba yeelan haddii aan wax dee lagu jaraaxayo ka muuqdaa jirin waxaan leenahay in ruuxaasi cadaala u sugnaato cadaaladiisa asala taas buu leeyahy waa itisaaca garumardiyo sababta ay u tahayna waxa weeye dee waxaa la arkay dad dee bal maalan cilmigii xambaarsan aqoontii leh laakiin cilmigoodii aan ku camal falin cilmigoodii aanu anficin oo ama fisqigii kuba dhacaya khawarim almuri'i kuba dhacaya riwaayo aanu hel ahayn oo bal markaa de hadday iyagoo aqoontaas sare leba hadday doonaan been sheegaya bal umuurahaasaa la arkayoo saa daraaddeed qowlkan ibnu cabdilbari leeyahay ou leeyahay ninkii dee cilmi lagu yaqaano xambaarkiiiba iyo aqoontiiba kol haddaan wixii nooga muuqday jirin wanaagun baan ku xambaarayna iyo cadaalo riwaayadiisna waa la aqbalaya waa qowl adigu kolley yar kabadbadina ama waase aada itisaac aan loo baahnayna ama xadiidkan waa kan ibnu cabdilbar ibnu kaiir ka hadlaya ibnu kaiir baa leh qoltu waxaa ihi waa sheekh ibnu kaiir low saxa hadduu saxiix noqdo maa dakarahu min alxadiidi xadiidkan waxaan uu sheeg xadiidkan uu sheegay maanta hadduu xadiid sugan yahay lakaana maa dahaba ilayhi qawiyan waxaan uu kuba tegay ibnu cabdilbari qowl xoog labuu ahaan la walaakin fii sixatihi nadarun qawiyun xadiidkan sixadiisa nadar xoog laa kuba sugan walaglabu cadamu sixatihi sida badanna waa inaanu xadiidkani sugnayn hada waa suu kaba cabire laakiin xagga hoose isagoo kasoo khulaasaynaya kalaamkii ciraaqi ku lahaa taqyiidkiisa ayaa waxaa bal xadiidkan kollay duruqdiisata ugu mashhuursanay mucaan ibnu rifaacat asalaami can ibraahim bni cabdiraxmaan in la yidhaho waana nin markaa aan rasuulka ilaahi asxaabtiisii ahayn soo gaadhin warhkood saxaabada ku darayna halkan intay eegeen qalad ahaan ay ugu dareen oo bal markaa nin taabiciya weeye bal markaa ninkaas baa xadiidkan warinaya mana dhaafsano xadiidku ama mursal buu noqon ama mucdal buu noqon duruq kaluu leeyahayna kolley waa duruq daciifa uno bal xadiidkani duruq kala haba lahaadee laakiin xadiidka sugan maaha waa xadiid bal markaa daciifa oo saa daraaddeed imaka halkan xukm lagama ratibayo haddii uu xataa sugnaado waxay culimmadu leeyihiin khabar ma noqon karo waayo lafdigan imika waa khabaro waxaa xambaaraya cilmigan cid kasta ama jiil kastaba iyo dee qoom ka horeeyey bedelayba intoodii cuduusha ahayd haddii khabar lagaba dhigo waxay noqon lahayd rasuulka ilaahay wuxuu ka waramay ee uu sheegay dee ma beenoobo sidiisii baa loo arkaa uu u dhacaa oo waxay ahaan lahayd inaan la aragba kol hadduu ninku cilmi ehelkii noqday in dee xumaan iyo fisqi iyo waxyaala ay kaba dhacaan oo dad wada toosan ay noqdaan dee taasna dad aan xeer halkaa ku sifoobin baa la hayaa oo jirto horena u jiray ilaa cahdiyadii hore cahdiyadii dambena jirayba markaa in khabarku dee wuxuu noqon lahaa sidiisuu u dhici lahaa bal markaa waxay noqonaysaa haddii uu xataa sugnaado waxaa lagu xambaarayaa jumlo adigu dee amar baa lagaba dhigaya bal dee ibnu xibbaan oo kale muqadimada kitaabkiisa majruuxiin oo kale waa siduu kuba wariyey oo liyaxmil buu kuba wariyo macnaa wuxuu ku xambaarnaanayaa amaro iyadoo dadkii la farayo macnaa dee cilmigii waa cilmi nin kastaba lagama qaadan doono ciddii lagu kalsoonoon baa laga qaadanaya kale dee ehel uma aha in la qaato mana jiro dee cilmigayga markaa camalkayga ha eegin cilmigayga qaado taasi waa qowl baatila unbay noqono dee ruuxiina laguma kalsoonaan karo haddaba bal markaa waxay macnuu noqonaya in laguna wariyey liyaxmil hada alcilma min kulli khalafin cuduulahu markaa insha hadduu noqdo waa amar dadkii la farayo dee amarkii haddii la khilaafo iyada taasina khulfi kalaamkii rasuulka ma noqonayso iyo wax markaa hadalkii rasuulka oo aan sidiisii u dhicin ma noqonayso dadkii oo amarkii ka tegay oo qaadan waayun bay noqon bal markaa haddii uu xataa sugnaado taas buu kuba xambaarnaanaya bal markaa waxa weeyaan ruwaadii dee xadiidkana arrintuna waa diin ruuxana say noo soo socoto xataa cadaaladiisa daahirka oo keliya uun bala intaa hadday suurtagal tahay in la ogaado xaalkiisa hoose wax lagu kaaftoomayo maaha oo dee mastuurkii iyo majhuulxaalkii waxay u celinayaanba waa taasba arrintuna kole haday diin tahay shareicadii ay tahay oo xadiidkii uu dee dee markaa diintii uu markaas iyo shareicadii dadka qaybtii ugu weyneyd ba axaadiistii ay kuba timo qur-aankii xadiidkii markaan eegno dee axaadiis ay baantahay bal qur-aankiina ay sharxayso ee ruuxa lagu kalsoon yahay wixii agaag ugu sugnaadeen cadaaladiisu maa laga aqbalaya ama tan laguma kaaftoomayo baltaasi xaggii cadaalad ahayd wayucrafu waa la garanayaa dabdu raawi raawiga dabdigiisana bimuwaafaqati siqaati dadka lagu kalsoon yahay muwaafaqadooda lafdan lafdi ahaan uu waafaqo aw macnan macna ahaan uu kuba waafaqo wacagsuhu kaa cagsigii oo muwaafaqa la-aantanna de waxa weeyaan cagsuhu wey cibaaro kale iska yar rakiika ee waxa ujeedadu ay tahay un haddii aanu ruux dadkii siqaadkaa waa khilaafa had iyo goor dee taasna maxay noqon waa dabdi la-aan ayay noqon bal waxa weeye waxaan soo ogaanay oo dabdi wuxuu yahay oo kitaabka xaggiisa hore aan ku soo aragnay imakana saa kabaatan aan aragnay dabdiga raawigu inuu shardi u yahay aqbalka raawiga xadiidkiisa la aqbalayana waa taan aragnay maxaan laakiin ku garanaynaa ninkani nin xaafido inuu yahay daabido inuu yahay waqtigeennan kutubtaasun baan haysanaa iyadu mankaba aqrici maayo de inay beriye hore ayay shuruudahan iyo umuurahan ictibaarinteedu joogsadeen oo nina waxaan uu sheegayaa waxa la ictimaadsanaya maayo waa wixii kutubta ku sugnaan baa meeshii la ictimaadsanayaaye waktiga laga hadlaya waktigii dee ruuxa riwaayadiisana u xadiidka inoo warinaya xadiidka ama ku sugnaanayey ama ku daciif noqonayey taasba weeye ee umuurahan dambe iyo shuruudahan adag ee waktiyadaa hore dabadeedba in silsilada isnaadkee la ilaaliya umuuraha iyo waxaa cadaaladaa guud mooyaane kol haddaan ruuxan riwaayadiisa iyo werintun inoo soo wariyo xadiisku aan inoogu sugnaanahayn bal markaa dee taas umuurahan ictibaarkaasi imika ma jireen haddaba ninka daabidka ee dee riwaayadiisa la aqbalaya waxaan ku garanaynaa dad baa jira ruwaaddii ka mid ahaa itqaankoodi iyo xifdigoodu uu ahaa wax la yaqaano oo uu shuhroobay ama dee uu ahaa wax macruuf oo aada iyo aada ugu sugnaaday haddaba ruwaada ruwaadaas siqaada ah ee xifdigoodi iyo itqaankoodi iyo la yaqaanay markuu xadiis la wariyo haddii uu iyagaa riwaayadoodii loo eega in xadiiskani had iyo goor ninku xadiis ula gooni noqdo keligii warinayo oo noo warinayo bal haddaanu ninku heer ka ahayn saynu soo maray uu keliguun axaadiisa wariyo taasi waa wax laga joogsaday axaadiisiisiibaa way noqonaysaa kol shuruud laguma tiriyo ama inkaar hadduu dee aan heer kaa gaadhin riwaayadiisuna waasica tahay aanu ahayn saynu soo maray haddaba xadiiskiina waa axaadiisani waa mushtarag oo dadkii way wada warinayeen markuu raggii xufaada ah ee mutqiniinta wax la warinayo hadduu had iyo goor waafaqayo had iyo goor siay ku wariyeen unbuu xadiidkii ku warinayaa bal taas waxay noqonaysaa ay daliil u tahay inuu ninkani daadid yahay ama xifdi leeyahay hadduu kol kol mukhaalafo yaroo mar iyo laba khilaafo ama wax yar oon badnayn iyada taasi dhib ma laho waayo ruux bashara oo inuu kol gefo ama khada ka dhaco saawi ka dhaco nisyaan ka dhaco dee meeshii ka badbaadayaa ma jiro waa bashar ee waxaa dhibta dhihi waxa weeye waa wuxuu hadduu bato ayay gar noqonaysaa ee inaanu ninkan wax qabasho lahayn oo bal markaa had iyo goor dadka xufaada markuu riwaayadii la wadaagsado hadduu iyagii khilaafayo siyaado aanay sheegin buu sheegayaa si aanay xadiiskii u sheegin buu sheegaya ku khilaafaya tiina maaha wax mar iyo laba ka dhacaya oo waxaa badan ninkaasi wax qabasho ma laha dabdi ma laho xifdi ma laho riwaadaas riwaayadiisa iyo riwaayaadkii dadka kale wariyeen ee xifdiga lagu yaqaaniyo itqaanka ayaa culimmadu ay eegaan isu miisaamaan taas baa la badhi markaa hadduu had iyo goor waafaqayo hadduu khilaafana marmar naadira ay tahay ruuxani xifdi buu leeyahay haddii kale de waxa weeye de markaa riwaayada waa sida warkan imika war aan wada dhegaysanayno haddii dee dadkii wada dhegaysanayey nin uu had iyo goor dee markaa waxa weeyaan si dadkii kale ay u yidhaaheen si aan ahayn inuu warkii u sheegayo taasi waa isaga khada-iisa iyo waxqabashad la-aantiisa kol hadduu dadkii kale la wariyey wixii uu kuba khilaafayo kale riwaayadna taasba weeye bal taas baa lagu garanaya dabdi la-aantuna wa cagsu cagsi waatu u wado oo ninkan inaan dabdi lahayna maxaan ku garanaynaa waa dadkii siqaadaa buu khilaafaya isagoo wax la warinayo xadiiskoodii oo kale warinaya ama xadiiskii ay warinayeen ayuunbuu siday ku wariyeen si aan ahayn buu ku warinaya ninkaasi waa nin aan dabdi lahayn riwaayana ehel aanu ahayn laga tegayana riwaayadiisii bal taaba wey bal markaa imika waxaan soo ogaanay horta cadaala iyo dabdi waxayin waan soo aragnay waxaa kaloon soo aragnay waxay ku sugnaanayaan imika cadaala maxay ruuxa ugu sugnaan dabdina maxaa ruuxa loogu sugaya waa tan aan kaba soo baxnay bal markaa waan aragnay haddaba in tacdiilkii waxaan nidhi waa nin bal keliyaba ha noqoto imaami hadduu ruuxan taskiyeeyo oo uu tacdiiliyo waa la aqbali dee taasoo kale hadduu yidhah ninkani waa nin daciifa nin majruuxa riwaaye ehriwa maaha waa laga aqbalaya marka halkan muxuu sheekhu inoo bilaabayaa in marka ruuxa la tacdiilinayo ee laleeya la taskiyeynayo sidee baa loo taskiyeynaya ma waxaa lagu kaaftoomaya ninkani waa nin cadaalayo usugnaatay waa cadli uun mise asbaabihii aan u xukumaynay tan aan u lahayn waa caddi baa in la sheego loo baahan yahay jarxugna waa taas oo kale tii baa masaladii weeye tacdiilkii xagga ma ijmaal ahaan baa lagu aqbalaya mise sabab in la sheega loo baahan yahay masaladina waa tan oo wuxuu ihi watacdiilu tacdiilku maqbuulun waa taskiyada ruux la tacdiilinaya la taskiyeynaya tu la aqbalayo weeye dakara sheegaya ninkan imaamkii asababa ama dukira sababu sababtii la sheegaya aw lam yudkar ama lama sheegina haddaan musamo binaysanona dhib ma laha oo ninkii wax tacdilinaya markaa noqon faacilkii sababtii sheegaya aw lam yadkur ama ma sheegina oo ujeedadu kol hadduu ruuxan yidhaaho waa ruux hiqa ah waa ruux cadliya ninkuna ninka ehelka de ay de ehelkii halkan yahay ehelkii jarxiya tacdiil yahay waan ka aqbalaynaa sababtuna waxa weeye lianna tacdaadahu tirintiisa la tiriyo asbaabtii uu lahaa waa sababkii sababkii tacdiilkan tirinta la tiriyaa yaduulu wuu dheeraanaya faqubila markaa waa la aqbalay oo waa la aqbalayaa idlaaqu idlaaqa tacdiilka la idlaaqo bikhilaafi iljarxi laakiin ruux haddii la qoomayo la jaraaxaynayo la daciifinayo taasi way ka duwan tahayo fa innahu laa yuqbalu lama aqbalayo ilaa mufasaran kula caddeeyey sababtiisa inuu yahay mooye si kale loo aqbali maayo sababtuna waxa weeye waa likhtilaafi naasi dadku iskhilaafkooda ay isku kala duwan yihin iskuma khilaafsan yihiin fi lasbaabi almufasiqati asbaabtii fisqiga keenaysay ee ruuxan lagu faasiqaynayay faqad yactaqidu inuu ictiqaadiya aba la arkaa aljaarux ninkan ninka jaraaxaynaya ama dhaawacayo qoomaya adigu dee daciifinaya shay-an shay inuu u arko u ictiqaadiya mufasiqan shaygani inuu wax faasiqnimo keene uu yahay oo ruuxa lagu faasiqeeyo fa yudacifuhu markaa ninkii sidaa uu kuma daciifiyo walaa yakuunu aanu shaygaasna ahaanin kadalik mufasiq aanu noqonayn fi nafsi اlamri sida waaqica aw cinda gayriha amase gayrkii agti falihaada sidaa daraaddeed baa ushturida loo shardiyey qiyaanu sababi sabab cadaynteed fi ljarxi xagga jarxiga fiqraduna kolley aqwaashii inoomuu soo wada dhigane laakiin qowlkii ugu muctamadsanaa buu inoo soo dhigtay sheekhu xagga ikhtisaarka ba isagoo dee ikhtisaarinaya marka maxay tahay bal fiqraduna waa fiqre iyadna muhim ah waa xagga tacdiilka raawi la tacdiilinaye la tawfiiqinaye laleeya waa nin siqa ama waa nin dee cadli ah iyo daciifinta nin la daciifinaye laleeya ninkani waa daciifba ayaa waynu soo aragnay cidda laga aqbalayo ruux keliya qowlkiina ku sugnaanayso ehelki waana waan soo ogaanay tacriifkoodna waan soo ogaanay laakiin haddaba ruuxu markuu ruuxan tacdiilinayo ma inuu asbaabtii uu ku tacdiiliyey sheegayba mise hadal mujmalun baa laga aqbalaya marka meesha way kala qaadaan qowlkooda muctamadkiio sheekuna waa kan noo kala qaadayo markay tacdiil noqoto isagoo mujmala ayaa la aqbalayaa bay yidhaaheen oo macnaa in sababtii uu ku tacdiiliye uu sheego looma baahano sababtuna waxa weeye haddii la doono in sabab la sheego asabaab fara badan inuu sheegay u baahan yahay oo bal marka hadduu ruuxina yidhaha waa ruux cadliya imaamna uu yahay halkan dadkii qowlkoodu muctamadka ahaaya waa laga aqbali waayo haddii la yidhaha may sababtii hala sheego way dheeraanaysaa dee iminka waxaa noqonaysaa inu yidhaha salaada waa tukada bal rabadaan oo kale waa soomayo oo kale acmaashii saalixaadka ahaydee haddii laga taga lagu faasiqoobayo o dhan inuu turiyo in ninkaa laga wada helayo welibana haddana macaasidii iyadna ruux hadduu ku dhaco keenaysay fisqi inuu kuwaasoo dhan waxaa ma sameeyo waxaa ma sameeyo waxaa ma sameeyo waxaa ma sameeyo uu yidhaaho dee umuurahaasna iyo waxa weyn xaggii xataa akhlaaqdii fiicnayd iyo waxaasna waxaas dee wuu sameeya akhwaarim almuraawila waxaasoo dhan uu ka dheeraada taasna way dheeraanaysaa saa daraaddeed kol hadduu ruuxu aimadii halkan yahay tacdiilka iyadoon sababtii la sheegin oo qowl mujmalo uu tahay hebel waa cadli ama hebel waa siqo waana aqbalaynaa jarxiguse waa ka duwan yahayo haddii ninkii la daciifinayo waa daciif keliya lama aqbalayo oo dee bal waktigii riwaayadaba weeye waktiga laga hadlaya iskadaa waktigeenani hebel markaa ninkaasi ma hagaagsana ma waa daciif keliya lama aqbali maayo sababtaan loo aqbalayni halkan horta tacdiilkii iyo halkani isku mid maaha oo ruuxu markuu faasiq noqonayo ama la jaraaxaynayo sabab keliya oo loo helay buu ku faasiq noqdaa umuurihiisa kala wada toosnaado oo bal matalan hadduu iminka wax kabiira ama xumaana kuba dhacay isagoo acmaashii kala wada ilaalinaya tani fisqi bay u keenaysaayo iyada tan sabab keliya lagu sugi karaa taa sabab keliya laguma sugi karo tacdiilkii waayo asbaab dhan oo iswada wadata oo ayaa markay dhammaato ruuxii cadaaladii u lahaanaya halkan laakiin sabab keliya ayaa dee uu cadaaladii kaga bixi karaa oo taasi iyada waa midoo sababtoo la sheegaa hadduu sabab keliya sheego oo maqbuula dee waa lagu kaaftoomaya marka tirinteeda horta dhibi kama imanayso arrin kalena way jirtaayo asbaabtan fisqay keento dadkii baaba iskuba khilaafsan kolkol waxa weyaan dee haddaan eegno daabit ahaan iyo qaacid ahaan iskuma khilaafayno laakiin tadbiiq ahaan oo waxaa dhici kartaba ninkani haddii la yidhaaho dee uu yidhaho ninkani waa nin daciifaba uu yidhaaho ama xadiidkiisa lama aqbali maayo oo uu dee la sheeg la weydiiyo sababtii aan loo aqbalahayn ayaa kolkol waxaa dhici karta inuu sheego sabab aan waxweyn ahayn oo ninkan riwaayadiisa aan looga teginba uu sheego waayo waxaa ruwaadii qaarkood bal dee rag ayamaa kaba dhacday oo sida shucbe oo kale ama dee waxa weeye iyadoo maalin la yidhi hebel maxaad xadiidkiisii uga tagtoon ra-aytu yarkudu calaa dirdown dirdownna waa nooc farda ka mid aho inta badan dhulka ee reer rumiya lagaba keeni jiro adigu dee fardahan waa nooc kaba mideen baraadiintii isagoo aada u eryaya ayaan arkay dee taasi wax basta keena maaha sayade nin layidhi hebel maxaad ugaba tagto macnaa waxaan arkay dee isagoo nin hadal badan buu ahaay oo kale iyo nin kale oo layidhi balle hebel maxaa riwaayadiisa aad uga tagto xamaad ibnu salame iyadoo majliskiisii la joogaa maalin int ninka lasoo qaaday ayuu siinsaday dee taasna wax saasa maaha bal waa isagina markii hore wuxuu doonayay u leeyahy riwaayadiisi waa lagaba tegaya ama nin isagu nin dee yidhi maxaa riwaayadiisi intuu kaba tegay yidhi anuu kusii socona aqalkiisa waxyaalaha la tumo kaba maqlay oo waan kasoo dhaamo taas war aqalkii inuu joogay miyaad hubsatay inuu isagu ogaa iyo waxyaalaha meeshii taala bal inuu joogay iyo in kale bal markaa waxaa dhici karta ruuxu wuxuu isagu u arko mufasiq inuu yahay isagu inuu arko mufasiq inuu yahay oon dee dadki kale agtooda inuu fasiq ku ahayn buu ku fasiri karaa waana la arkay taas iyadu waa mid oo kale kol kolna wax dee bal isaga lama odhan karo isagu mufasiq yahay ee agtiisa kuba yahay laakiin dadka kalea kuba khilaafaya saa daraadeed marka ay jarxi noqoto waa in jarxiga asbaabtiisii la cadeeyo ma dheeraanayso sabab keliya oo maqbuul hadduu sheego waa loo qaadanaya dee umuurahana horta taasi waa jaanib dee geed kalena waa tan iskhilaafkana dhici karto ruuxu waxaan mufasiq ahayn uu mufasiq u arki karo oo hadhow markaa dee ruuxan sumadan xun uu kuba suntay hede a daciifnimada uu kuba suntay oo kale oo dhibta ay leedaho riwaayadiisii oo dhan ba loo daadiyo taa daraadeed ba ay leeyihin waa in jarxiga iyada sababtiisa la cadeeyo ama iyada daciif in tacdiilka ijmaalkaasa lagu aqbali ishkaal baa laakiin taa ka imanaya walakan ishkaalki qaala sheekh abu camrin waa imaamki ibnu salax baa wuxuu ihi waaktaru maa kiika u badan yuujadu la helayo fii kutubi ljarxi watacdiil kutubta jarxiga iyo tacdiilka waxyaalaha laga helayo waxa u badan fulanu daciifun aw matrukun iyo wanaxwu dalik hebel waa daciif hebel waa matruuk iyo wax lamid ah fain lam naktafi bihi haddii aynu jarxigan aan tafsiirka lahayn ku kaaftoomi weyno kol hadduu nin imaamo kaba soo fulay insada waxaa awdmaya oo xidhmaya baabun kabiirun baab weyn oo fii dalika xaggaa jarxiga ahaa waa ishkaal marka la yidhaha jarxigu tafsiir buu u baahanya imanaya ishkaalkaasi muxuu yahay kutubtii jarxiga haddaan eegnoon u laabano ruwaadan la daciifiyey intooda badan ama in badan oo kaba mid ah asbaab laynoo cadeeyey ma jirto hebel waa matruukun baa inoo taala waanan qaadanay hebel waa daciifun waa tan xadiidkiisii lagaba tegey halkana waxaa leeyahay jarxigii hala fasiro ee ishkaalkaasaa yar imanayo kutubtii markaa haddii aan idhaahno qowlkan qaadano in jarxiga la fasiro mooye si kale uma aqbali mayno waxay noqonaysaa dad aad u badan oo kutubtii jarxiga tacdiilka aimadu ay dejiyeen weliba dadkii la noolaa dadkan ee arkay ama ku dhowaa ay dejiyeen waayo dadka dambe qurunta dambe waa warkaa raggaa hore uun bay rudaxan ama ku tawsiiqiyeen ama ku jaraxayeen markaanay riwaayaadkiisa dee sabrin ku samayn ama dee isugeyn riwaayaadkiisa iyo dee isu eegid aanay arrintu ahayn bal marka haddii aanay taas noqon la aqbalin dadkaasoo dhan laga joogsaday noqonaysaa markaa wuxuu hi uu ka jawaabay ibnu salax ishkaalkaasoo waajaaba wuxuu ku jawaabay bianna inagu idaa lam naktafi bihi haddii aynaan ku kaaftoominba qowlkaa oo waa daciif keliya oo layidhi waa matruub keliya oo layidhi aanan ku kaaftoomin kaaftoonnaantana wuxuu wadaa aynaan ninkii ugu xukmin inuu ruux majruuxa yahay taa aynaan uguba xukmin haddana tawaqafna waan ka joogsanaynaa fii amrihi arrinkiisa waa lixusuuli riibati shakihi xusuulkii cindana agteena uu xasilay bidaalika kolaamkan laba yidhi ee mujmalka ahaa uu kuba xasilay waan kaba joogsanaynaa oo wuxuu leeyahay sheekhu waa ibnu salaax horta cibaaradiisiina waa soo talkiisiyey dee uu ka yar dheereed cibaaradu isagiina waliba way soo talkiisiyeen waxa ay tahay arinku haddii bal qowlkaa aan qaadana ay raajax yeeleen aan kuba dhaqmayno dee hadalkan badan ee kutubul jarxi inoogu suganayee mujmalka ah en tafsiir ba lahayn taasi waxay keenaysaa inaynan aqbalin oo inaan kuba kaaftoomin ruuxa jaraaxayntiisa u kaaftoomin bal haddii aan xataa ku kaaftoomi weyno laakiin arrin kalea jirto kol haddii nin imaamimo ninkan waa daciif ku sheegay taasi shaki bayna gelinaysa ninkan aan ka joogsano xaalkiisa bal waa shaki bayna gelinaysa marka wuxuu leeyahy hadalkiisay la socotee haddii dee laakiin markii aynu tatabucnay wax shakigaa inaga suuliya oo meeshii qowlkaasi inuu dee bal matalan aanu ninkan qaban inoo caddeeyo aan helo markaa waan ku dhaqmaynaayoo fiqu inoo noqon haddii laakiin wax shakigii inaga saaro aynu weyno dee arrintii inagoo ninkii hadda saasba qowlkiisa aan mujmalkaa aynaan ugu xukumin inuu daciifkii yahay haddana riwaayadiisii waan ka joogsana de waa riwaayadaa shakiga leh bal taas bay jawaabtiisa ahayd ibnu kasiir wuxuu raaciyna waabatan qultu waxaan idhi ama kalaamu haaulaai ragga kalaamkooda al aimati imaamiyada ah almuntasibiina iyagu u ogmay u banbaxay weeye iyagu u taagnaa lihaada shacni shacnigan iyo ruwaadda xaalkooda iyo axaadiisaba fa yambagii waxaa habboon an yuuqada in la qaato musallaman isagoo saa la aqbalayo loo hogaansamayo min gayri dikri asbaabin sabab sheegitaankeed la-aanta hadday sababtii sheegaan waa sax haddaadi ragga caynkane iyagu u banbaxaye u tafaruqay cilmigan iyo ruwaadda iyo xadiidka ilaalintiisa de hadday raawisaa idhaahaan inta badan waa khibraday u leeyihiin oo had iyo goorna ruwaad ay iskuga dhawaayeen ama ay wada joogeenba weeyaane iyada taa waa in tafsiir la-aan la iskaba aqbalo ba raggii caynka aha wadalika kaasna waxa wey waa lilcilmi garashada limacrifatim aqoontooda aan garanayna ay leeyihiin halkan ulahaayeen wailaacihim idilaacooda ruwaadda iyo riwaayaadkaba ay daalacdeen ee badnayd ee aada u waasica taas iyo ilaacihim kicitaankooda ay ku kiceen idalaaca bishay waa mahad